بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفلق بسم الله إلهي مدعيسان كب اللابنا سورة دان الله الرحمن نحريست عام كان نحريست الله الرحيم نحريست قار كان نحريست قل وحاتر النبي أعوذ وحن مغنقلا برب الفلق صبح رب جيسا min shari maa kii shartiisaana ka magangalaa khalaqa rabbi uu abuuray wa min shari ghaasiqin habeenka shartiisana waa ka magangalaa idaa waqada markuu mugdi noqdo wa min shari nafaathaati kuwa wax tuftufidda badan shartoodana waa ka magangalaa fil cuqadi guntimaha dhexdooda wax ku tuftufa wa min shari xaasidin xaasidka shartiisana waa ka magangelaa idaa xasada marka uu xasdayo labadan suuro mucawadatayn ayaa la yidhaahdaa mucawadatayn ayaa la yidhaahdaa labadan suuro waxaa sugan sida ziri ibnu xubaysh uu wariyey wuxuu yidhi ubay ibnu kacab ayaan waxaan ku idhi cabdullaahi ibnu mascuud ma qoro labadan suuradood oo mucawadataynka ah kuma qoro musxafka musxafkiisa kuma qoro oo qur-aan ahaan uguma qorto ee ka waran ubay ibnu kacabow ubay ibnu kacab wuxuu yidhi waxaan markhaati ka ahay inuu rasuulku i yidhi sala allahu calayh wasalam jibriil ayaa i yidhi qul acuudu birabbi lfalaqi dheh waa idhi yidhi nabigu markaasuu yidhi qul acuudu birabbi nnaasna dheh waa idhi annagana wuxuu sidii nabigu yidhi yaan u dhahayna macnaha anagu qur-aan ahaanaan u akraynaa nabigaana saas markhaati ka ahay inuu ii sheegay sidaas inuu nabigu ii sheegay ayaana markhaati anugu ka ahay ubay ibnu kacab waana sanad saxiixa oo dhowr asaaniid kala duwan ay ku timid oo musnadka imaam axmed ayaa hadda lafdigaas aan akriyey wariyey muxaqiqiinta taxqiijiyana xasanay bidaatihi ka dhigeen saxiixun liqayri xasanu lidaati saxiixun liqayri bal iska daa inuu ku qoree hadduu ku arko cabdullahi mascuud waa ka xogi jiray labadan suuro musxafka waa xogi jiray ciddiduu uga xogi jiray wuxuuna dhihi jiray inahumaa laysataa min kitaab illahi ilahay kitaabkiisa ka mid maaha labadaa suuro oo qur-aan ma ahan wey labadan suuro qur-aan ma ahan saasuu dhihi jiray ubay ibnu kacab markii la weydiiyana wuxuu yidhi annaga nabiga dheh waxa weye la yidhi annaguna waa dhahayna inuu waxa weyn xogi jiro kitaabka alle ka mid ma ahan uu dhihi jirayna waxa weeyaan imaam axmed ay musnadkiisa ku sugan tahay muxaqiqiinta musnadka taxqiijiyana sanadkiisa waa saxiixiya asaaniid aad u fara badan ibnu kasiirkuna inin dhigay ayay ku sugan tahay asaaniid aad u fara badan maxaa looga jawaabaya haddana musxafkay noogu qoran tahay muslimiintuna ijmaac ay ku yihiin kitaabkan musxafkaa labadiisa daftar inta udhaxayda inay kalaamka alle yihin qur-aan yihiin maxaa looga jawaabaya laba jawaabay ahlucilmigu leeyihi jawaabta koobaad waxaa ku jawaabay culamo uu ka mid yahay ibnu khadiib urayi ibnu khadiib urayi waa fakhrudiin uraasiye iyo ninka la yidhahdo ibnulxasmi iyo nawowi raximah llah iyo maxamed ibn cali alqasaab alkarij oo kitaab tafsiir alah afar mujallaa afartaasaa ku jawaabeen intaan ka ogahay waxay yidhaahdeen cabdullaahi ibnu mascuud kama sugna kamana ansixin inuu yidhi qur-aan maaha ee waxa ka sugan waa inuu diidi jiray in la qoro oo uusan qori jirinoo musxafkiisa ku qoran jirin karji wuxuu yidhi tafsiirkiisa nukadka waxa weeyaan qur-aanka inuu qofku musxaf ku qoraa waajib kuma ah hadduu korka ka yaqaan korku ka akrisana waxaa loo qoraa un qofkaan aqoon inuu akristo kii meelu ka ishkaal gashaa uu ka fiirsado korka ka yaqaan laftigiis markuu aqraayo laba ajar uu helo qiraa'adii iyo fiiradii saasaa loo qoraa wy ee waajib maahan marka ma qori jirin wey waxa ka sugan qoriduna de waajib maahan inuu isagu qof walba qorto ee wuxuu yidhi kama sugna inuu yidhi kitaabka alle ka mid maaha saasay ku jawaabeen afartaas laakiin sidaas waxa wey jawaabtaas waa laga fiican yahay sababtoo ah asaaniid saxiixa uga suganta kitaabka alle ka mid maahan inuu yidhi waxaa ka wanaagsan siduu ibnu kaiirku inuu kugu jawaabayo jawaabta ibnu kaiirku inin dhigayaa ka fiican xaafid ibnu xajarna fatxulbaariga uu ku jawaabay labada xaafid axaadiistana uga ogaal badan raggaas oo dareemaya sanadku inuu sugan yahay jawaabtaay ku jawaabeena wanaagsan oo wuxuu yidhi xaafid ibnu kaiir hada mashhuurun cinda kaiirin min alquraai walfuqahaa arrintan waa caanu yidhi in badanoo quraada iyo fuqahada ka mid ah cabdullaahi bn mascuud inuusan qori jirin musxafkiisa ku qori jirin mucawdataynka waxa weeye falacalahu lam yasmacha min anabiy sala allahu alay waslm marka waxaan u badanta aan arrinta u malaynaynaa ma uusan ka maqal nabiga sala allahu alay wasalam walam yatawaatar cindahu agtiisana mutawaatir qur-aanka waxaan mutawaatiran kuma sugnaan mutawaatir ahaanna agtiisa kuma sugnaan oo kuma soo gaarin marka adkaar la akristo oo ilaahay lagu maangalo sida adkaaraha kale sidaas u haysto qofkana shayga hadduusan soo gaarin mukalaf kuma aha mukalaf kuma aha qofka shayga wuxuu ku waajiba markuu soo gaaro markaasuu waajib ku noqona oo markaas kadib hadduu khilaafo uu dembi ku geli karaa marka waysan soo gaarin wey saasay u badan tahay sidaas darteeda wuxuu yidhi waxa haddana aad u dhici karta inuu ka laabtay qowlkaas sababtoo ah oo qowlkii saxaabada jamaacada saxaabada uu laabtay sababtoo ah saxaabadu way qoreen labadan suuro musxafkayna masaaxiiftii a'immaday ku dareen jihooyinka iyo gobollada kala duwanna waa u kala direen oo waa gaarsiiyeen marka sidaasaa lagu jawaabaya markii hore qur-aanka waa la xifsanay hal musxaf kuma jamcisnayn intaan la jamcin oon hal musxaf qur-aanka lagu jamcin waa markaas marka uu diidayo markaasna waa intaysan soo gaarin saasna xaafid ibnu kaiir uu dhigay xaafid ibnu xajarna fatxulbaariga ayuu jawaabtaas laftirkeeda ku jawaabay sidaa waxa weyaan muxaqiq han doctor xikmad uu waxa weeyaan xaashiyadaba inuu kugu sheegayo labadan suuro ee suuraddii aan soo akrinay iyo suuraddan haddaan bilaabayno waxay ka mid yihiin suuradaha fadiilooyinka goonidahu ku sugnaadeen qur-aanka sagaal suuro fadiilooyin gooniha u sugnaaday toddoba suurana si guud ayaa fadiila ugu sugnaatay ma jirto suurad kaloo qur-aanka ka mid oo fadiilo goonihi usugnaatay fadiilada guud oo qur-aanka maahane fadiilo gooniya suurad kale u sugnaatay ma jirto qur-aanka fadiilooyinka goonida ah waxay u sugnaatay waa suuratu lfaatixa iyo suuratu lbaqara iyo suuratu alcimraan iyo suuratu lkahfi iyo suuratu lmulki iyo suuratu likhlaas iyo labadan suuro sideed miya iyo toddobada sabcu diwaal waxaa wey suuratu lfaatixa iyo suuratu lbaqara iyo suuratu al cimraan iyo suuratu lkahfi iyo suuratu lmulki iyo suuratu likhlaas iyo suuratu falaq iyo suuratu naas sideed waa sideed weeye waxaa lagu darayaa sagaal ku ah waxa weyn toddoba suuro oo mujmal ah oo aan suurad suurad uusan fadli ugu soo aroorin si mujmal ugu soo arooray oo sabcu diwaal la yidhaahdo waa baqara iyo alcimraan iyo nisaa iyo maa-ida iyo ancaam iyo acraaf iyo anfaal iyo iyo iyo togo hal suurad laga tirinaayo si guud ayaa fadiila ugu sugnaatay inta kale waxa weeyaan fadaa'ilka loo sheega waa axaadiis daciif oo aan sugnayn inta kale fadaa'ilka loo sheego waxa weeye waa axaadiis daciif ah oo aan sugnayn haba u badnaada yaasiinku iyo suuratu waxa weyan suurada adu kulli hadda suurad aan xadiis daciifa loo sheegin maba jiraba maba ku jira yaasiinku waa ugu badan yahi maahan marka suuradahaas marka labadaas suuradood waxay ka mid yihiin suuradaha fadaaisha goonidahu u sugan tahay sanad saxiixana ugu sugan tahay waxaana ka mid ah xadiiska imaam muslim saxiixiisa uu ku wariyey oo uu yidhi cuqbat ibni caamir rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam alam tara aayaatin unzilat haadihi leyla lam yura miluhuna qad miyaadan arag aayadaha xala la soo dejiyey ayagoo kale aan la aragba weli ayagoo kale lama arag waana qul axuudu birabbi lfalaq iyo qul axuudu birabbi nnaas ayagoo kale lama arag ayagoo kale lama arag waxaana nabiga ka sugan sal allahu calayh wasalam axaadiistiisa saxiixa ah waxa weeyaan ayagoo kale inaan qof ilaahay ku magan galaa jirin wax qofku aqriyo oo rabbi ku magan galo oo labadan suuro la midu inaysan jirin ma jiraan sidaas darteeda waxaa nabiga ka sugan sala allahu calayhi wasalam sida cuqbat ibnu caamir ka wariyey nabiga sala allahu calayhi wasalam inuu amray cuqbat ibnu caamir inuu aqriyo saddex suuro salaad kasta maruu ka baxo wa suuratu likhlaas iyo suurat lfalaq iyo suuratu naas waxa weeyaan wuxuu yidhi amaranii rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam an aqra'a bilmucawidaat fii dubuuri kulli salaa salaad kasta gadaalkeed saddexdaa suura inaa akrido hal mara akrido hal mara akrido hal mara akrido waxaa kaloo nabiga ka sugan sala allahu calayh wasalam waxa weeyaan salaada subax ka gadaal iyo waxa weeyaan bacd alcasr waa waqtiga la akriyo adkaaru sabax iyo adkaaru masaaga eh bacda subxi iyo bacd alcasr in saddex saddex goor la akriyo wax kastoo sharana qofka ay ka kaafinayaan oy uga filan yihiin qofka akriya ee ilaahay weynaa ku magan gala waxa weeyaan wax kasta oo shar ah way uga filan yihiin qofka wayna ka kaafinayaan waxaa kaloo nabiga ka sugan sala allahu calayhi wasalam marka uu xanuunsado nabiga waa isku akri jiray caaisha waxay tihi nabiga sala allahu calay wasalam markuu xanuunsado wuxuu isku akri jiray labadan suurood qul acuudu birabbi alfalaq iyo qul acuudu birabbi nnaas mar kastuu xanuunsado waa isku akri jiray oo waa isku tufi jiray markuu xanuunkiisu darrabo hadduu awoodi waayo inuu wax akriyo waxay tihi anaa gacantiisa ku akri jiray markaasaan marbari jira markuu awoodana asagaa isku akrina saas darteeda waxa weeyaan shayaadiinta insi iyo jinni dhammaan si ilaahay kaaga kaafiya waa inaad suuradahan akrisato oo salaad kasta markaad tukato gadaalkeeda aad akrido hal mara salaada subax kadibna saddex goor aad mid walba akrido salaada casir kadibna ama qoraxdu intaysan undhicin iyo casirka inta udhaxayda aad suurad walba saddex goor ka akrido nabiga sala allahu calayhi wasalam markii hore waxa weeyaan isha jinniga iyo isha insiga ilaahay weynaa wuu ka magangeli jiray adkaaro badan oo akri jira laakiin mar alla markii labadan suuradood soo degeen labadoodu akrisay jir intii kale iska daaya labadooda ku filnaaday labadooda ayaa ku filnaaday markay labadoodaan usoo degeen marka wax kasta oo insi iyo jinni leh waxaa kaaga filan labadan suuradood marka aad seexaydana waa inaad akrida oo nabiga sala allahu calayh wasalam marka uu seexanayo ayadana waa akrisay jir marka uu seexanayo nabiga sala allahu alay wasalam inta labadiisa gacmood ku akriyo oo waxa labada sacad isi saaro ku tufo ayuu madi jiray madaxa iyo wejiga iyo jirka inta soo ku soo qaabilsan saddex goor saas ku celi jiray marka waxa weeyaan waa salaad walba ka gadaal in la aqriyo hal mara bacda subxi iyo bacda alcasrna saddex saddex goor la aqriyo bacda salaati subxi iyo bacda alcasrna waxa weeyaan maqrib ma ahane ee in saddex saddex goor la aqriyo waxa weeyaan sidaas oo kalena ee la aqriyo marka la seexanayo mar alla markaad xanuunsataan aad isku akrido alcalaamatu ibnu lqayim raximah llah wuxuu yidhaahdaa qofka waxaa dhici karta macnaha waxaan rabaa inaan xasuusiyo qofka mararka gabanta qur-aanka isku akriyuusan ku raysanayn dad badanna iskumaba akriyaane dadka kale leeyihin nagu akriyo meesha musiibadu ka jirta maxay geed haddii la goynayo gudintu maxay wax ku goydaa laba shay wax ku goydaa wey ayadu waa inay af leedahay ee geed saawira haddaad keensato geedka kuu jara wey tan labaad cudurda wax ku goynaydaana waa inay mid xoog la ee geed midda u af badan haddaan caruur yar u dhiibto geedkuma jari karo laba shaya marka loo baahan yahay waa gudintoo af leh ama faaskoo af leh iyo cudud haddaba qur-aankan waa gudintii cadowga kaa difaacaya laakiin muxuu u baahan yahay cudud xoog leh oo waa maxay qalbi taqyaho ilahay ku xihan u baahan yahay qalbi ilaahay ku kalsoon waa inaad iskula akridaa waa inaad ku akrisataa adoo ilaahay ku kalsoon macnihiisana dareemaya oo macnihiisa ku tadaburaya laakiin haddaad fawdiyaha ka akrido iyadoo qalbigu maqan yahay waxba weyn weyn labadii shayaa mid maqan yahay cadowgii kaama difaacay sidaas darteeda wuxuu yidhaahdaa shayaadiinta dadka ay gasho waxa ugu badan waxa weeye waxa weeyaan dadka juhalada ee aan adkaarta akrisan oon aqoon amaan akrisan iyo caruurta iyo dumarka uu yidhahdaa waxay jinniyuhu ku dhacaan waxaas ugu badan maxaa yeelay waa naf khabiisad ah shayaadiintu nafafta khabiisiinta ay raadsadaan wy iyo nafafta daciifka labadaas marka laakiin qofka macnaheeda maaha qofka taqiga jinni kuma dhaco maaha waa ku dhici karaa laakiin markuu ilaahay magan galo adkaarta akristo waa ka tegaya insha allah waa ka tegaya marka adkaarahaas in aada loo akristo wey qul waxaa tidhaahdaa acuudu waxaan magan gelaa birabbi lfalaqi subaxa rabbigiisa falaq waa maxay falaq waxaa la idhaahdaa kullu man shaqa wax kastooo kala dilaacaa la yidhaahdaa faaliqu lxabbi wanawa fiiri mirta marka dhulka lagu rido la abuuro oo roobka ku dao oo qoyaan ay qoy ay qoydo waa kala dilaacdaa mirta waa kala dilaacdaa markaasa geedku ka soo dhex baxaa soo maaha faaliqu lxabbi wanawa laftimireed ayaa dhulka la gelin waa kala dilaacin geedaa ka soo dhex bixi falaqa marka waa shayga kala dilaaca wey aayaddan waxa weeyaan falaqa ku jira subxiga subxigu sida hadda mugdi u yahay halkaasuu kala dilaaci halkaasuu ka soo bixi subxiga waa lagu fasiray waxaana ku fasiray mujaahid cabdullahi ibni cabbaas saciid ibnu jubayr iyo qayrkood oo in badan oo salafka ka mid ah asaaniid saxiixa laba macnoo kalena waa lagu fasiray waxaa kaloo lagu fasiray falaqa in loola jeedo makhluuq oo dhan cabdullahi ibni cabbaas ayaa laga weriyey makhluuq oo dhan markaas waxay noqon markii hore waxay rabbi naasi rabbi lfalaqi subxa rabbigiisa allaha kala dilaaciyo subxiga cabdullahi ibni cabbaas waxaa laga wariyey falaqa makhluuq oo dhan aa la yidhahda markaasna macnuhu wuxuu noqon rabbi lfalaqi makhluuqa rabbigiisaan magangelay macnaha kaleeto kacabul akhbaar ayaa laga wariyey wuxuu yihi waa guri ku yaalla jahannama nacuudu billahi minha oo waxa weeye marka la furo ay ahlunaarka o dhan qaylo dhaamiya kaas wey falaq markaasna macnuhu wuxuu noqon acuudu waxaan magangelaa birabbi lfalaqi allaha jahannama gurigaas ku yaalla rabbiga u ah abuuray macno kaleetana waa lagu wariye oo ah ceel aan la makaabinoo jahannamo ku yaalloon raar iyo makaab iyo dhismo afka ku lahayn oo daboolan oo daboolka marka laga qaado ahlunaarku qayliyaan wey macaanidaas marka ibnu jariir dabari dhammaan wuu ku xambaaray kollayba nusqooyinka annagu aan hayno siday dhigayaan waa si khilaafsan sida ibnu kaiir ka soo raray ibnu jariir wuxuu leeyahay falaq oo dhan ayaa rabbi uu u yahay makhluuq oo dhan rabbi u yahay subxigu makhluuqiyuu ka mid yahay ceelkaanu makhluuqiyuu ka mid yahay gurigaanu makhluuqiyuu ka mid yahay marka dhammaan waa lagu xambaaray halkaasuu ka baxay laakiin sida uu inin qorayo xaafid ibnu kaiir qowlka saxiixa waa in subxiga la yidhaahdo waana sida alimaamu albukhaarina uu saxiixiisa ku doortay wey sida saxiixa waa in falaqa lagu fasiro subxiga maxaa sidaas keenaya in loogu fasiro ilaa falaqa wax kastaoo kala dilaacaa la yidhaahda waxaa keenaya waxa weeyaan hal shay qur-aanka yufasiru bacduhu bacda aayad kale ilahi weyne subxaana wa tacala wuxuu leeyahay faaliqu lsbaaxi ilaahay subxa waa midka kala dilaaciyo faaliqu lsbaaxi isbaaxna waa subxigii subxigii laftirkiisi weeye ayaa haddeer waa ismi waa isbaaxu haddeer waa subxiga magaciisi marka aayaddaa suuratu ancaam ayaa caddaynaya in saas loola jeedo marka qowlkaas uu saxiix yeelay xaafid ibnu kaiir alxaafid alimaam albukhaari qowlkaasaa sawaabkiya qul waxaa tidhaa acuudu waxaa magan gelaa birabbi lfalaqi subxiga rabbigiisa allaha sida arrinteenu mugdi u tahay halkaas subxiga ka dilaaciya ee tasarufka iyo koonka maamulaya ay sidaas noogu daahirayso rabbigaasaan magangelaa min shari maa waa mawsuulkii mushtaraga ahaa min shari maa kii shartiisaan ka magangelaa khalaqa ilaah uu abuuray ay khalaqahu ilaahay uu abuuray wax alla wuxuu abuuran ka magangelaa waa makhluuqii oo dhan dhammaan oy jahanamo ka mid tahay oo ibliis ka mid iyo oo duriyadiisii ka mid tahay oo dhammaan makhluuqii o dhan wey waa makhluuqii oo dhan ayaan ka magan gelaa makhluuqii oo dhan wey ilaa wax alla waxa wax dhiba lama tiri kara mid mid looma tiri karo wa min shari ghaasiqin habeenka shartiisaan ilaahay ka magangelaa wa min shari ghaasiqin habeenka shartiisaan ka magangelaa haasiqa waa habeenka habeenka la yidhaha haasiq waxa weeyaan waa sida mujaahid uu ku fasiray cabdullahi ibn cabaas ku fasiray iyo qayrkoodu salaf idaa waqabana macnaheedu waxa weeyaan idaa adlama markuu mugdiyaabo mugdigiisu soo galo maxaa yeelay habeenka markuu mugdiyaabo wax alla wax ahlu sharaf waa soo faafaan tuugada dadka waxa guryaha jabsada kuwa wax isbaaraysta kuwa mobaylada dhaca kuwa wax ikhtiyaala kuwa wax alla wax ahlu sharaf oo dhan mugdigaasay kudhex dhuntaa dhammaan qofka wax gaadaya waxay weeyaan shayaadiin oo dhan waktigaasay shaqaystaan saas darteeda ilaahay si gooniya inaad uga magan gasho wey si gooni ah inaad ilaahay uga magan gasho wey waxaa jira qowl dhahaya haasiqa waa dayxa iyo qowl dhahaya waa xidiga oo labada qowlba ibnu katiirku inin dhigayo weliba xadiis uu ku sugnaaday oo ku soo arooray in dayaxa loola jeedo haasiq oo caaisha waxay tihi nabiga sala allahu calayh wasalam inta gacantay qabtay uu dayaxa markuu waxa weeyaan dayxii itusay markuu soo baxayey ayuu itusay markaasuu yidhi tacawadii billaah min shari hada alhaasiq idaa waqab midkaan ilaahay shartiisa ka maangal dayx marka waxa weeya maxaa looga jawaabin habeenaana ku fasirnay xaafid ibnu kaiir waa kuu sheegay wuxuu ku yidhi dayax ma maalinaan la helaa mase habeen waa habeen xidig haddii la yidhaha xidigu goormuu noqdaa ma habeen mase maalin habeen ee waa iswaafaqsan yihin habeenka u qaybiisiya mid mid loo sheega waa isku mid haddii dayax la yidhaha dayaxu habeenuu jooga sul suldadiisa iyo iftiinkiisu habeen muuqda maalinkii mada arki karti soo maa waxa weeyaan haddii xidig lagu fasiro xidigu goormuu muuqdaa waxa weeyaan qoraxdu markay dhacdo soo maha qorax dhaca qaaraa ku fasiray qorax dhaca de waaba habeenkii soo maaha markuu yimid marka dhammaan way iswaafaqsan yihin waa isku macno marka min wa min shari kaasiqin habeenka shartiisaan ka magangalaa idaa waqaba markuu mugdiyaabo oo mugdi u noqdo waa marka ay soo faafaan waxa wax dhiba wa min shari nafaafaati nafaafaat waa jamcu nafaafa nafaafana waa facaala waa amilatu maalaqa nafaafa waa midda wax afuufidda badan nafta wax afuufidda badan wa min shari nafaafaati nafafyaalka wax afuufidda badan shartoodaan ilaahay ka magangalaa fil cuqadi guntimaha dhexdoodana wax ku afuufidda badan kuwa waxa weeyaan guntimaha inta waxidhaan wax ku afuufa kuwaasaan shartooda ilahay wax ka magangalaa waa sawaaxirta waa kuwa wax sixra badanaa waxbay gunguntaan waxbay tuftufaan kuwaasaan ilaahay shartooda ka magangalaa waa inaad tidhahdaa kuwaasa shartooda ayaan ilaahay ka magangalaa waa inaad tidhahdaa xadiis صaxiixa ayaa ku sugan oo bukhaariga qayrkiisba ku yaala nabigeena suuban salى اllahu عalayhi wasalam waa la sixray waxaana sixray nin yahuud ahaa ayaa sixray nin yahuud ah ayaa sixray caaisha waxay tihi nabiga salى اlahu alay waslam markii la sixray wuxuu gaaray hee wuxuu u malaynaya dumarkiisi inuu u yimid mana u imaan waana sixirka nuuca ugu adag sida sufyaan uu yidhi marka markii dambe ilaahi weynaa subxaana wa tacaala ayuu weydiistay inuu arrintiisa tuso oo u caddeeyo meesha cilladu ka jirto caaisha marka wuxuu yidhi tihi nabiga sala allahu calayh wasalam caaisha miyaadan ogay inuu yidhi ilaahay inaan jawaab weydiisto o ilaahay ii jawaabay laba nina ii timaada inuu yidhi laba nin a ii yimid oo laba malag midna madaxayguu fadhiistay midna labada lugood markaasaa kii madaxay fadhiyey a kii kale wuxuu ku yidhi maa baalu rajuli war ninku muxuu qabaa markaasuu yidhi maطbuubun waa sixray maطbuubun waa xadiiska bukhaari markaasuu kii unkaasuu yidhi waman dabbahu oo yaa sixray yaa sixray markaasuu yidhi labiid ibnu acsam waxaa sixray ninka magaciisa la yidhaha labiid ibnu acsam waa rajulun min bani zurayr xariif liyahuud nin reer bani zureyq oo yahuudda isbahaysi la lahaa wey oo munaafiq ahaa ka hor ninkaas nabigaa rumaysan uu leeyay munaafiqiinta dhibkooda fiiri markaasuu yidhi waa fiima oo muxuu ku sixray markaasuu yidhi fii mushdin wa mushaaq shanle iyo tinta marka la shalleeyo inta ka go-go-da intaasuu ku sixray waa kan xaafid ibn xajar yidhaahdaa cidiyaha iyo tinta iyo markaas ka gurto meelaan la arkayna layskaga aasa dadaan moodeen cibaado inay tahay waxa loo aasaayo war ma ahani sixroodayaalka la iska ilaalaa waxa darama ogta wax sixroo shayaadiinta tin iyo cidiyaay ka daba wareegaan marka markaad tinta shallaysato waxa go-a iyo cidiyaha aad iska jarto waa la iska aasaa meel aan shayaadiinta u jeedina lagu aasa marka wuxuu ku sixray yidhi waa shanle iyo tinta la shanleeyey wixii ka googo-ay labadaasuu ku sixray markaasuu yidhi waa ayna oo halkuu geliy sixirkaas markaasuu yidhi fii jufi dalcati dakarin taxta racuufa wuxuu geliyeyuu yidhi ubaxa geetimireedka ubaxiisa oo labka ah qolofkiisa qolofkaasuu dhex geliyu yidhi markaas wuxuu yidhi ceelkan oo la yidhahdo darwaan dhagaxa ka soo taagan salkiisa dhagaxaas unta kor u qaaday hoostiisa geliy si u fogeyfin ceel unta galay dhagax ceelka ku jira ceelka hataa biyaha ku jira biyihii intuu hoos u libray oo u tiimbaday uu dhagax salka yaalla hoosiisa geliy uu is leeyaan weligiis la soo bixin weligiis yaan la soo bixin saasuu yeelay marka waxay tihi nabiga sala allahu calay wasalam ceelkii u yimid baa la soo baxsho wuxu uhi ceelkaanu ahaa ceelka lay tusi ceelka biyihiisa waxaad moodaa biyo cilaan lagu qasay in cilaan lagu qasa ad moodaa geedaha ceelka waxaa loo qabay timiraa lagu waraabiyaa timirta lagu waraabiyo biyahaas ada sixirku ku dhex jiro nabigu wuxuu yihi sal allahu alay waslam kaana naqlahaa ru'uusu shayaaiin madax shayaaiinaad moodaa timirtaas xataa sida timirta ubixime sixir iyo balaayigu gelsha nabiga marka waa soo baxshay sala allahu alay wasalam khalaas waxa weeyaan nabiga sala allahu alayh wasalam mar alla markuu soo bixiyey waa furfuray nabiga marka guntihiyuu furfuray in sixirka la helo waa la furfuraa markii la furfuray waxaad moodaa qof dabranayo dabarkii laga furay nabiga nashaaq waa rays ninkii saas ahaa ee nabiga sixray oo dhaha musliman ahoo yahuudka ah nabigu xataa uma sheegin ma dhihin maxaad ii sixay fiiriya nabigu ma dhihin maxaa ii sixay xaad ii sixitay ma dhihin xataa weligiis ma usan arag ma fiirin nabigu sala allahu alay wasalam markii kadib taasna waxay kutusaydaa weligiis nabigu naftiisa uma aarsan weligiis uma aarsan naftiisa ma ujeedaa waxay ku tiri caaisho afalaa oo rasuulka allow sixirkaan ma iska furti markaasu wuxuu oo macnaha ninkiina oo la soo qabto macnaha saas oo kale markaasu wuxuu yidhi ama allahu faqad shafaani allah aniga i caafiyey wa akrahu an usiira calaa axadin min annaasi shar mana rabu yidhi qof banu aadanka ka mid a inaan shar ku kiciyo ilaahaan aniga i caafiyey qof banu aadan ka mid a shar inaan ku kiciyo oo maxay tahay shartaasu masalo weyn iyo macno weyna halkaas ku jira waa maxay haddii uu nabigu yidhaha xataa uusan dilin oo uu yidhaahdo ninkaan wey ninka isixra labidii acam ah waa kanaa godob ogaada ta masaajidka ka istaago hadduu yidhaahdo dad tira badan oo meelay sixir u raadiyaan waaye utagala ama i sixir shartiyaad faafida fiiri shartiiba adaa faafiyeyba fiiri shar dadka ku kixi maayo sidaas darteed waa kuwaas ahlucilmi waxay yidhahdaan shar haddaad meel ku og tahay inta masaajidka iyo meelaha ummaddu joogta la istaago wea shartaasa ka jirta lama yidhah sharaa jirtee sharta ilaahay looga cabsado hala suuliya baabkaasa looga hadlo laakiin shartu meeshay taalaa lama sheego qaaraaba sharta meelay u raadiyaan waaye qaaraaba sharta meelay u raadiyaan waaye markaa tiraa sharaa jirto gurigaanay ka jirta gurigu aadaab marka sharta lama sheego meeshay ka jirto ee waxaa la yidhaha war shartaa la iska daayo sharaa jirtee marka waa sidaas nafaasaadkana waa sidaas nafaasaad waa nafafka oo wax tuftufa ama dumarka sawaaxirta wey wa min shari xaasidin xaasidka shartiisan ka magangelaha idaa waqtiga xasada uu xasayo marka uu sixirkiisa xasadkiisa muujiyo waxa weyan xaasid waxaa la yidhahdaa qofka jeclaada nicmo qof kale haysta inay ka wareegto xaasid qofkaasaa la yidhahda xaasid waxaa la yidhaahdaa qofka jeclaada nicmo qof haysto inay ka wareegto intaas qofka jeclaada ha jeclaado inay isaga kusoo wareegto ha jeclaado inuu qofkaas waayo asagna aysan kusoo kulli waa wada xaasid hadduu is yidhahdo marba nicmo qof alla siiyo xalaal waa cilmi waa caqli waa maal waa mansab waa sharaf waa sumcad qofaa ilaahay siiyo wuxuu jeclaaday inay ka wareegto hada huwa alxaasid waa kaasa xaasid xaasid waa kaasa kaas marka ayaa la dhaha xaasid hal maada xasad lama yidhaahdo waa banaanta macnaha nicmo fiican diin fiican u haysta maalunta haystu dariiq sharciga ku bixiyaa inaad jeclaato asagoo haysta aad intoo kale alla ku siiyo taas waa bannaanta laakiin asaga ilahay inuu ka wareejiyo mar haddaad jeclaato ilaahay qaybtiisana raalli kuma tihid xaasidna waa ta haddaba fiiri intaas la soo sheegay markaad ilaahay ka magan gasho wax wax dhibaaba ma harin wax wax dhiba ma harin kaliya adigu ha ka tegin waqtiyaalkii lagu sheegay qul waxaa tidhaahdaa acuudu waxaan magan galaa birabbi lfalaqi subaxa rabbiga abuuray ee maamula min shari maa kii shartiisaan ka magangelaa khalaqa ilaah uu abuuray wa min shari qaasiqin habeenka shartiisaan rabbi ka magangelaa idaa waqaba markuu mugdi noqdo wa min shari nafaafaati nafafka wax tuftufa shartoodaan ka magangelaa oo wax tuftufidda badan kuwa wax taftufidda badan shartooda fil cuqadi oo guntimaha dhexdoodana wax ku tuftufa wa min shari xaasidin xaasidka shartiisaan ka magangelaa idaa xasada marka uu xasdayo wallahu subxaana wa tacala aclam sala allah wasalama wbaaraka cala nabiyina maxamed